alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay suuratu nisaa awalkeeda ayaynu joognay waxaynu insha allahu tacaala ka bilaabi doonnaa aayadda koob iyo tobnaad ee min suurati nisaa allah wuxuu yidhi yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari midlu xadi alunhayayn yuusiikum allahu ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa oo idin amrayaa fii awlaadikum ay fii sha'ni awlaadikum xaalka ubadkiinna ayuu idiin dardaarmayaa lildakari midlu xadi alunhayayn lildakari kii laba waxa u sugnaaday minhum xaaluu ubadka ka mid ahaaday oo awlaadda ka mid ahaaday midlu xadi alunhayayn laba dhadig waxay qaataan oo kale dheefteedoo kale ayaa u sugnaatay midkii laba fa in kunna hadday ahaadeen ay almatruukaatu kuwa laga tegay nisaa'an dumar hadday ahaadeen hablo hablahaasoo fowqa snatayni laba ka badan weji labaad fa in kunna hadday ahaadeen ayil awlaadu ubadku labyo dhadigkay doonaanba ha noqdaane nisaa'an dumar hadday ahaadeen bimacnaa habla hadday ahaadeen hablahaasoo fowqa snatayni laba ka badan falahunna waxa u sugnaaday hulusaa maa tarak kuu waalidku ka tegey saddex meelood marka laga dhigo laba meelood ahaan baa u sugnaatay hulusaan bay ahayd hulusaan waa laba hulus waa laba dalool saddex dalool marka loo qaybiyo laba dalool ahaan weeye dabeed nuunkii waxaa loo jaray hulusaani idaafadaa loo jaray nuunan talil icraaba aw tanwiina mima tudiifu xdifka duuri siina idaafo iyo nuunkaasi kulmi maayaan hulusaa ma kii saddex meelood marka laga dhigo laba meelood ahaantii taraka ay tarakahu lwaalidu waalidku uu ka tegey aw ilwaalidatu ama waalidadu ay ka tagtay aabbuhu ka tegay ama hooyadu ay ka tagtay wa in kaanat waaxidatan falaha nisf wa in kaanat hadday ahaato ayilwaarisatu ta dhaxlaysaa waaxidatan inan qudha hadday ahaato oo ubad kale aynay jirin falaha nisfu waxa u sugnaaday xoolaha kala badhow badh baa u sugnaaday weliabawayhi labadiisa aabbee waxa u sugnaaday ka beddeloo likulli waaxidin mid kasta waxa u sugnaaday midkaa kastoo minhumaa labada waalid ka mid ah assudusu lix meelood marka laga dhigo meelood ahaan baa u sugnaatay hal lixaad baa u sugnaatay lix meeloodoo meel ahaan baa u sugnaatay mimaa tarak xaaluu sudusku ahaaday mimaa tarak ay min aladii tarakahu kuu maydkaasi ka tegay xaaluu ka mid ahaaday in kaana lahu walad waa haddii ubad u sugnaaday oo maydkaasi uu ubad ka tegey labadiisii waalid isagu waxay yeelanayaan mid waliba hal lixaad buu yeelanayaa lix daloodow dalool buu yeelanayaa mid waliba aabbihii hooyadii fa in lam yakun lahu walad haddaanu u sugnayn mayd ka dhintay wax ubadi aynay u sugnayn lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee wa warisahu abawaahu wa warisahu uuna dhaxlayo oo dhaxal joojinaya abawaahu labadiisa aabbe waxaa loo jeedaa aabbihiiyo hooyadii faliummihi sulus hooyadii waxaa u sugnaatay assulusu saddex daloolow dalool ahaan baa u sugnaaday xoolaha fa in kaana lahu ikhwatun fa in kaana lahu hadduu u sugan yahay mayd ka dhintay ikhwatun walaalo hadday u sugan yihiin oo walaalo hadday u sugan yihiin labadiisa waalidna dhaxal joojinayaan faliummihi sudus faliummihi hooyadii waxaa u sugnaatay assudusu hal lixaad baa u sugnaatay lix meelood marka laga dhigo meel ahaan baa u sugnaatay min bacdi wasiyatin yuusii bihaa aw dayn ay mustaxaqan xaal la mutaystay min bacdi wasiyatin ay min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran markii la fuliyo dabadeed ama la yidhaahdo irthu man dukira maa dukir dhaxalka ka la sheegay maa dukir kaa la soo sheegay weeye yacnii dadkaa dhaxalkooda la soo sheegay qadarkaa lagu soo sheegay inay wax ku dhaxlayaan bay wax ku dhaxlayaan min bacdi wasiyatin ay min bacdi tanfiidi wasiya dardaaran marka la fuliyo dabadeed dardaarankaasoo yuusii bihaa uu maydkii ku dardaarmay ruuxii dhintay uu ku dardaarmay aw daynin iyo dayn dabadeed aw min bacdi qadaa'i dayn iyo dayn markii la gudo dabadeed ayaa xisaskaas ama qaybtaasi u sugnaanaysa ama la yidhahdo qismatu haadihi alansibaa'i nasiibadaa qaybinta la qaybinayaa kaa'inun min bacdi wasiyatin waxay xasilaysaa oo jiraysaa dardaaran marka la fuliyo dabadeed dardaarankaasoo yuusii bihaa uu ruuxii dhintay ku dardaarmay aw daynin aw min bacdi qadaa'i daynin iyo dayn markii la gudo dabadeed ayaa qaybtaas sidaa loo qaybinayaa nasiibadaas aabaa'ukum aabbayaashiin wa abnaa'ukum iyo ubadkiinna laa tadruuna ma garanaysaan ayuhum koodeebaa aqrabu lakum idinka idiin dhow nafcan xagga waxtarka ma aabbayaasha idiin nafci badan fi dunyaa waalaakhira mise ubadkaa idiin nafci badan idinku kama warqabtaan ilaahay baa og dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in waalidadood u nafci badan yihiin ifyo aakhiraba dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa in ubadkoodu u nafci badan yihiin ifyo aakhiraba oo dee ubadkii waxay noqon doonaan ma ogid inay gaaloobi doonaan inay xumaan doonaan qaar baa laga yaabaa markaa dee inuu markaa waalidkii aanu wax nafciyaba ka helin wax nafciyaba inaanu ka helin baaba laga yaabaa cimrigiis mid baa laga yaabaa waalidkii inaanu odhan ilah u dembi dhaaf fariidatan min allah fariidatan ay farada allaahu daalika fariidatan ilaahay taas waa faral yeelay faral buu faral yeelay fariidadaasoo min allaahi xagga ilaahay ka ahaatay oo ka timi ay kaa'inatan min allah ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday mar welbana yahay caliiman mid cilmi badan xakiiman xikmad badan ayuu ilaahay yahay kaana walam yazal waa ahaan jiray waana yahay waana ahaan doonaa ka zuuli maayo aayaddan iyo aayadda kale ku xigtaa waxau ilaahay kaga warramayaa dhaxalka iyo sida wax loo dhaxlayo axkaamtooda wax ka mida lagaga warramaya suuraddan suuratunisaana aayaadka dhaxalka ku soo arooray waa suuradday ku yimaadeen saddex aayadood oo qur'aana oo ansibada la kala qaadanayo dhaxalka caddaynaysa ayaa qur'aanka ku timi cumuumaad kale oo dhaxalka laga daliishadaa waa jiraan wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaah laakiin taasi waa adillo caamee may sheegin nasiibada wax lagu kala dhaxlayo may tilmaamin laakiin saddex aayadoodoo qur'aanah saddexduba waxay sheegayaan nasiibada iyo qaybaha wax lagu kala dhaxlayo ayay caddaynayaan saddexduba waxay ku jiraan suuratunisaa bay ku jiraan laba waa labadan aayadoodee isku xiga aayadda saddexaadna waa aayatu sayf aayadda saddexaad waa aayadday suuraddu ku dhammaato waxay saxaabadii odhan jireen aayatu sayf bay odhan jireen bisaad siin hamoodi maxay aayatu sayf u yidhaahdeen xilli xagaayay soo degto sidaasaa aayatu sayf loo yidhi zamankii ay soo degtaan loo nisbeeyey saxaabadu aayatu sayf bay ku magacaabi jireen bisaad aayaddani waxay leedahay ama labadan aayadood waxay leeyihiin sabab bay leeyihiin sababtaa waxaa lagu soo wariyey axaadiis baa lagu soo wariyey kala duwan axaadiistaa waxaa ka mid a xadiiska bukhaari saxiixa ku soo wariyey min xadiisi jaabir jaabir ibnu cabdillaahi radia allaahu canhu ayaa xanuunsaday jaabiroo xanuunsanaya ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu soo booqday markuu soo booqday wuxuu yidhi wuxuu nebigu u yimi wa ana laa acqilu shay'an anaan waxba kala garanayno suursan oo isla maqan ayuu nebigu u yimi sala allahu calayh wasalam markaasuu nebigu markaa weysaystay weysadiisiina igu shubay markaasaan soo miiraabo wax kala gartay markaan wax kala gartaan waxaan ku idhi buu yidhi yaa rasuulallaahi ee aniga kalaalaan ahayoo yacni kalaala mooye wax kalay dhaxli maayaan marka muxuu noqonayaa markaa dhaxalka markaasaa dabeedna waxaa soo degtay aayaddan yuusiikum allaahu fii awlaadikum riwaayo kalena waxay sheegaysaa aayatulfaraa'id baa soo degtay taasi waa sabab sabab labaad waxay sheegaysaa gabadhii uu qabi jiray sacdu bnu rubayic ee labada hablood u dhashay ayaa nebiga sala allahu alayh wasallam u timi iyada oo labadii hablood wadda labadii hablood ee aabbahood la dilay oo jihaadka lagu dilay iyadoo wadda ayay nebiga u timi sala allahu calayh wasallam markaasaa waxay tidhi labadani waa ibnata sacdin ninkii sacad la odhan jiray labadiisii hablood weeye sacadna adiga la jidhkaaga waa tii lagu dilay jihaadka xoolihiina waxa qaatay adeerkood baa qaatay adeerkood baa xoolihii qaatay hablahana cidi guursan maysay tidhi haddaynay xoolo lahayn waa siday hadalka u dhigtay hablahanna cidi guursan mayso mar haddaynay xoolo lahayn markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yaqdi illaah ilaahay baa xukumaya markaasaa waxaa soo degtay aayaddan baa soo degtay yuusiikum allahu fii awlaadikum markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu u yeedhay labada hablood adeerkood dabeedna wuxuu yidhi acti ibnatay sacdin asulusayn waxaad siisaa labada hablood ee sacad dhalay xoolaha saddex meeloodow laba dalool ahaan sii saddex meelood marka loo qaybiyo waxaad siisaa laba dalool sii hooyadoodna waxaad siisaa sumun sii sumun siddeed meeloodow meel ahaan sii yacnii siddeed meelood marka loo qaybiyo meel ahaan sii ila ubad buu ka tegay mar hadduu ubad ka tegay zawja waxay wax ku dhaxashaa gebigeeduba ama rubuc bay wax ku dhaxashaa ama sumun bay wax ku dhaxashaa haddii ubad aanu ka tegin markaa zawjku rubucu bay wax ku dhaxlaysaa haddii waxa weeye ubad uu ka tegayna siddeed meeloodow meel bay markaa wax ku dhaxlaysa marka kalena afar meeloodow meel bay wax ku dhaxlaysa haddii ubad aanu lahayn wuxuu ku yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam hablaha hooyadoodna waxaad siisaa siddeed meeloodow meel ahaan sii wamaa baqiya fa huwa lak wixii soo hadhaa adigu kuu sugnaadaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiskaa waxaa soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah baa soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeen cabdullaahi bnu maxamed ibnu caqiil baa ku sugan sanadkiisa xoogaa dacfaa ku yara jira laakiin imaamu albukhaari wagayruhu waxay yidhaahdeen waa xasanulxadiis xadiiskiisu waa xasan marka waxa weeye wuxuu noqonayaa xadiis markaa waxa xujo ah oo la xujaysanayo ayuu markaa noqonaya alimaam ibnu kasiir wuxuu odhanayaa xadiiska markaa hore ee jaabir waxay noqonaysaa aayadda ku soo degtay inay aayadda dambe tahay waayo dhaxalka kalaaladu wuxuu ku sugan yahay aayadda dambuu ku sugan yahay marka saxiixu wuxuu yahay aayadda dambaa ku soo degtay marka aayaddan hore waxa waafaqayaa inay qisada ay ku soo degtay ibnatay sacdin ay ku soo degtay cabdullaahi ibnu cabbaas isagana waxaa ka sugnaaday inuu yidhi xoolaha waagii hore waxaa yeelan jiray ubadkaa yeelan jiray labada waalidna waxay lahaan jireen dardaaran loo dardaarmo oo aayaddii dee suuratulbaqara waata sheegaysa in loo dardaarmo markaa waxay labada waalid iyo qaraabada dhowaanshaha badanba kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayni waalaqrabiin cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi xoolaha waxaa lahaan jiray waagii hore marka laga dhinto ubadkaa yeelan jiray waalidaduna dardaaran bay lahaayeen wax loo dardaarmo ayay lahaan jiray dabad ilaahay baa xukunkaa nasakhay oo wuxuu ku nasakhay inuu markaa waalidadii uu markaa dhaxal siiyo ubadkiina lidakari mislu xaddi l unsayayn inay waxaweeye saami iyo laba saami inamadiiyo hablihii u qaybsadaan oo inamadiina labalaba saami ay yeeshaan hablihiina saami saami ay yeeshaan waalidadiina ay wax ku dhaxlaan ee sudus iyo sulus ay wax ku dhaxlaan yacanii wakhtiyada qaarkood sudus ay wax ku dhaxlaan wakhtiyada qaarkoodna sulus ay wax ku dhaxlaan zawjkii iyo sawjadiina ay wax ku dhaxlaan yacni waxaweeye rubuc iyo yacni waxaweeye sumun iyo nisfi ay wax ku dhaxlaan adigu naxwa haadaa xadiisaa buu markaa tilmaamay cabdullaahi ibnu cabbaas xadiiskiisuna mawduuca naska ayuu sheegayaa marka xukunka hore ee ku saabsanaa ubadku inay yeelanayaan xoolaha waa intii aayaddii hore xukunkeedu shaqaynayey aayatulbaqara aayadda suuratulbaqara markay muxkamada ahayd ayay markaa ku saabsantay aayaadkan waxaa lagu qaybiyey dhaxalkii baa lagu qaybiyey dhaxalku wuxuu leeyahay culammadu yidhaahdeen asbaab iyo mawaani waxaa jira asbaabul irsi waa iska dulmaraynaa oo mawduuca markaa hoos waxba ugu daadegi mayno laakiin in yara oo jumlo ah oo duuduub ah ayuun baynu tilmaamaynaa insha allahu tacaala ibnu kasiirku wakhtiyada qaarkood intuu ijmaaliyo ayuu wuxu dhaha tafaasiishu kutubul axkaam bay markaa ku saabsan tahay wakhtiyada qaarna wuxu dhaha kitaabka weyne axkaam baan ku tafsiiliyey buu yidhahdaa laakiin maca alasaf kitaabkii weynaa ee axkaamta ahaa ee uu masaa'isha fiqiga u ixaalayn jiray ee u tiirin jiray qaalibkiisii lama hayo asbaab buu leeyahay dhaxalku asbaabul irsi culammadu waxay yidhaahdeen waa annasab iyo alwalaa' iyo alsawjiya asbaabta dhaxalka keensadaa nasabku waa keensadaa oo nasabkii waa ku yimaaddaa dhaxal waana nooca ugu badan hadday tahay waalidadii hadday tahay ubadkii hadday tahay xawaashidii alusuul waalfuruuc waalxawaashi kullu daalika waa baabu nasab marna wuxuu ku yimaaddaa dhaxalku walaa' walaagu waxa weeye waa xorayntii cid la xoreeyey waa casabo ka dhaxaynaysaa bayna almuctiqi waalmuctaq shakhsigii wax xoreeyey iyo shakhsiguu xoreeyey waa casabo ka dhaxaynaysa oo uu ku dhaxlaayo alwalaa'u luxmatun ka luxmati nasab laa yubaacu walaa yuuhab waata xadiis lagu soo wariyey in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam walaagu yacni wuxuu ka dhigan yahay hilib oo kaluu ka dhigan yahay hilibka nasabka la mida oo lama iibiyo lamana hibeeyo lama bixiyo waa sabab labaad oo dhaxalka keensata sababta saddexaad ee dhaxalka keensataa waxa weeye waa alsawjiya guurkuna dhaxal waa ku yimaaddaa oo labadii ruuxee isguursaday dee waa isdhaxlayaan maanicu diidaa haddaanu jirin ninku xaaskiisa waa dhaxlayaa hadday dhimato yacni gabadhuna ninkeeda waa dhaxlaysaa hadduu dhinto inta muddadaa sawjiyadu baaqiga tahay waa isdhaxlayaan haddii xataa furitaan yimaaddo dalaaqu hadduu rajci yahay muddadaa ciddada lagu jiro waa isdhaxlayaan oo axkaamaha qaarkood bay sawjiyadii ka leeyihiin haddii gabadhii markaa dalaaq rajciya iyadoo la furay aan dalqadihii ka dhammaanin ciddadii weli ay ku jirto inay cadad bixin haddii midkood dhinto ka kale dhaxalka waa isu soo taagayaa waayo damay kala dhammaan oo waxay noqonaysaa sawjnimadii weli inay baaqi tahay lacalla allaha yuxdisu bacda daalika amra sidaas aawadeed baanay guriga ha ku sugnaadaan saddexdaas sababood waa asbaabta keensata dhaxalka laakiin sababta ugu badani waa tee waa nasab yacni nasabka ayaa ugu badan taasi waa asbaabtii dhaxalka keensanaysa dhaxalku wuxuu leeyahay mawaanic diiddoo ishortaagto labadii ruuxee sababta dhaxalka keensanaysaa ay dhexdooda ku sugnayd ayaa maanicu wuxuu diidayaa inuu midkoodka kala dhaxlo mawaanicul irsi waxyaalaha dhaxalka diidayaana ay culammadu isla oggol yihiinna saddex baa ugu mashhuursan oo ugu caansan saddexdaasi waxay yihiin ikhtilaafu ddiin iyo alriqu yacnii diintu inay kala duwan tahay oo labadii ruux diintoodu iskhilaafsan tahay haddii labada ruux diintoodu iskhilaafsan tahay midkoodka kala dhaxli maayo walow sababtii dhaxalka keensanaysa meeshaba ha taallo walad iyo waalid ha ysu ahaadaan nin iyo xaaskiisii ha ysu ahaadaan laba ruuxoo isqaba ha ahaadaan sabab kasta ha ka dhaxaysoo dhaxal keensanaysaaye haddii ikhtilaafuddiin uu meesha timaaddo isma dhaxlayaan labadii isdhalaan isdhaxlaynin mar haddii diintoodu kala duwanaato nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa laa yarisu almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima muslimku gaalka dhaxli maayo gaalkuna muslimka dhaxli maayo farqi waxaan kala lahayn inay asaalatan sidaa u kala duwanaayeen diintoodu iyo inuu midkood ridoobooo diinta ka noqday midna diintii ku baaqi yahay farqi ma kala leh marnaba isdhaxli maayaan bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen haddii marka hore labada ruux diintoodu kala duwanaayeen oo ruuxii muslimka ahaa dhinto oo markuu dhintay baa islaamay kii kale ma la dhaxal siinayaa ilaa hadda marka waa muslime jamaahiirta culammadu siday ku tageen maya lama dhaxal siinayo waayo dhaxalkani wuxuu ku waajibay geeriya markii maydkani dhimanayeyna oo uu nafbaxayeyna dee isku diin may ahayn markaa sababuu ku dhaxlaa ma taallo laakiin ijtihaad ahaan bay fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen taaliifan lahu lilislaami ha loo dhaxal siiyo waa ra'yi cindigooda ay ka cabbireen oo ka yidhaahdeen laakiin daliil kuma fadhido masale kale waxay culammadu isweydiiyeen haddii waxa weeye kala diin ay yihiin oo midna yuhuudi yahay midna nasraani yahay laba diimoodoo labaduba gaalnimo abay kala haystaan sabab dhaxalka keensataana waa ka dhaxaysaa ma isdhaxlayaan mise isdhaxli maayaan taa culammadu waa isku khilaafeenoo sababtay isugu khilaafeen waxay tahay waxay culammadu isweydiiyaan kufrigu ma millad keliya oo ma diin keliya mise waa milalun shataa gaalnimadu ma diin waaxida oo ma isku diin qudha mise waa milalun shata bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen alkufru kulluhu millatun waaxida kufrigu dhammaantii waa diin qudha gaalnimo waxba ma kala aha gaalnimo waa isku gaalnimo uun waa diin qudha lakum diinukum weliya diin adyaanukum lama odhanee diinukum baa la yidhi marka kufrigu waa millad qura ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen may kufrigu waa milalun shataa waa diimo kala duwan weeye kufrinimadu ha ka dhaxayso laakiin waxaa la ictibaarinayaa inay diimo kala duwan yihiin baa la ictibaarinaya waxaana nebiga laga soo wariyey sala allahu alayh wasalam xadiis culammada qaarkood ay quweeyeen oo sheegaya laa yatawaarasu ahlu millatayni shataa isma dhaxlayaan laba diimoodoo kala duwan ciddii u ehelka ahayd isdhaxli mayso markaa sida culamo badani ay ku tageen waxay tahay in diimo kala duwan la ictibaarinayo oo aynay isdhaxlaynin amaa aayadda ay deliishadeen lakum diinukum waliya diin diinukum waa mufradun mudaafun ilaa macrifa waa mufrad macrifo loo idaafeey qaacidaduna waxay tahay mashhuurka ahi haddii mufrad macrifo loo idaafeeyo cumuum buu faa'iidaynayaa marka diinukum waxay la macno tahay adyaanukum diimihiinnay la macno tahay wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmato lafdigeedu waa mufrad laakiin allaahi oo macrifaa markii loo idaafeeyey waxay noqotay nicam fara badan in loo jeedo saasay markaa noqotay markaa sidaas aawadeed aayaddaana saasaan deliil ugu jirin maanica labaadee diidayaa in la isdhaxlo ishortaagayaa waxa weeye waa arriqu waa addoonnimada oo addoonkii isna waxba dhaxli maayo waayo waxba mulkiyi maayo isna lama dhaxlayo waayo waxbaba ma leh addoonnimaduna waa cajzun xukmiyun yaquumu bilinsaani sababuhu alkufru culammadu markay tacriifinayaan waxay ku tacriifiyaan inuu yahay cajzi xukmiyo xukunka loo nisbeeyey oo ruuxa ku qumayo ku sugnaanaya waxa marka hore sababaana ay tahay gaalnimo asal ahaan sababta keliya ee addoonnima ku timaadaa gaalnimaa sababta oo keensata marka maanica labaad waa riqiga almaanicu ahaalis maanica saddexaad waa alqatlu lilmuwaris kii dhexalsiinayee dhexalka u sababaayey ee uu dhexlayay inuu dilo waa maanic is hortaagaya inuu dhaxlo waxaana nebiga laga soo wariyey sala allahu alayh wasalam xadiis duruq fara badan oo kala duwan leh culammada qaarkoodna ay quweeyeen alqaatilu laa yaris kii dilay kii dhaxal siinayey oo dhaxalka u sababayey oo u dhexlayay dilay ma dhaxlaayo culammadu waatay qaacid ahaan yidhaahdaan man istacjala shaya qabla awaanihi calaa wajhin muxaramin cuuqiba bixirmaanihi kii daddejista shayga ee wakhtigiisii ka hor daddejista weji xaaraanana u daddejistaa waxaa lagu ciqaabaa in laga xirmaaninayo oo laga qadinayo oo la seejinayo culammada qaarkood qaydkaa calaa wajhin muxaramin qaydkaasay ku dareen culammada qaarna kuma darin saddexdaas sababood waa laysla oggol yaho waa laysku waafaqsan yahay inay mawaanicul irsi tahay oo dhaxalka diidayso oo ay ishortaagayso bacdu ahlicilmi waxay ku dareen sabab afraad bay ku dareen sababta afraad waxay tahay waa ibhaamulmowt geeridii inay markaa qarsoon tahoo labadan ruux inay kala horraan dhinteen aan la garanaynin sida gidaar baa ku soo dumo labaduba markaa qaraabay ahaayeenoo way isdhaxli lahaayeen ka horraan dhintay lama garanayo in la yidhaahdo midkood baa la dhaxal siinayaana kama awlaysna in layaha ka kalaa la dhaxal siinayaa gidaar baa ku wada dumay ama waa wada qarqoomeen ama waa wada gubteen xaalka noocaasa mar haddaan la ogayn midkood inuu ka kale ka geeri dembeeyey in midkood ka kale laga dhaxal siiyaa ma suuragal aha labada midkoodna ka kale dhaxli maayee mid walba ciddii dhaxal joojinaysuunbaa dhaxlayse kale laakiin maadaamay suuro naadira tahay culammadu waxay kaga hadlaan baabulmawaariis marka laga hadlayo baabulkarqaa iyo kuwa la midka ah halkaasaa lagaga hadlaa baabkaas laakiin maadaamay suuro naadira tahay xaggan hore badiba culammada qaarkood kuma sheegaan dhaxalka waxa wax lagu dhexlayaa waxaa loo qaybiyaa faral iyo casabaa loo qaybiyaa dadka qaarkood mar kastaba faral bay wax ku dhaxlaan dadka qaarkoodna mar walba casabay wax ku dhaxlaan dadka qaarkoodna labada mid walba waa ku dhaxlaan midba gaarkeeday ugu dhaxlaan ama waxay ugu dhaxlaan labadoo kulansan baabay wakhtiyada qaar ku dhaxlaan marka fardi iyo tacsiib baa loo qaybiyaa fardigu waa maxay fardigu waxa weeye waa nasiibka muqadarka ah ee ruuxa waariska u sugnaana ayaa waxaa la yidhaahdaa fardi baa la yidhahdaa fardi kaasaa la yidhahdaa waa annasiibu almuqadaru liwaarisin khaasin laa yusaadu ila biraddi walaa yunqasu ila bilcawn ama marka waxa weeye laa yaziidu ila biraddi walaa yanqusu ila bilcawn ama mugayaru siiqa u binee ama macluum u bineeyo waa nasiibka muqadarka ee u sugnaada waaris khaasa u sugnaada kaasoo raddi in la sameeyo mooye si kale aan u kordhin aanuna nuqsaamin cawl inuu ku dhaco nasiibadii faraa'iddu dadkii inay ka yaraato oo wada gaadhi weydo oo dabeedna markaa waxa weeye la yidhaahdo ha la gaadhsiiyo oo sihaam ha loogu kordhiyo si waxa weeye ay u gaadho taasaa cawlka la yidhaahdaaye taan mooyaane wax kalena kuma nuqsaamo fardi waa kaa tacsiibku isagu markaa nasiib muqadara ma aha ee marba sibuu noqdaa marka dadka qaarkood faral keliyunbay wax ku dhaxlaan waxaa ka mid a zawjaynka zawjayn haddaan sabab kale raacin waxaan faral ahaynba waxba kuma dhaxlan sabab kale hadday raacdo waa halkeeda oo gabadhan uu qabay ee ka dhimatay dee hadduu qaraabadeeda ahaayoo in adeertii ay ahay oo cid markaa casabannimo uga dhowina dee aynay jirin xaalkaas waxa weeye waa dhici kartaa marka wixii soo hadha inuu casabo ku qaato waa suuroobi kartaa laakiin sabab kalo ku qaatee zawjannimo kuma qaadan zawjannimadu casabo male dadka qaarkoodna yacni waxay wax ku qaataan faral keliyay wax ku qaataan waa fardun faqad ayay wax ku qaataan dadka qaarkoodna casabo keliyay wax ku qaadanayaan dadka qaarkoodna labadu waa u kulmayaan ama waxa weeye wakhtiyada qaarkood wuxuu wax ku qaadanayaa faral keliya wakhtiyada qaarkoodna casabo keliya sida aabbahoo kale ubadkiina waa dhacaysaa hablihiioo kale waxay wax ku qaadanayaan wakhtiyada qaarkood yacni casabannimo wakhtiyada qaarkoodna faral bay wax ku qaadanayaan marka waxa weeye taana sidaas yadaa weeye axaadiista nebiga sala allahu alayh wasallam baa sii bayaamisoo sii caddayso waxaan qur'aanku sheegin oo aanu caddayn nebiga sala allahu alayh wasallam baa axaadiista ku caddeeyey axaadiista meeshan muhimkae usuusha waxaa ka mid a xadiiskii sheegaayey faraa'idda markaa ka warramay ee tilmaamaya famaa abqat ilfaraa'idu fa huwa liawlaa rajulin dakari yacni markaa tilmaamay xadiiskaasoo saxiixa ku sugan iyo xadiiskii haddeer aynu sheegaynay wamaa baqiya fa huwa lak marka casabadii axaadiistaasina saas yadaabay u tilmaamaysaa oo u caddaynaysa haddaynu soo noqonno aayadaha aayadda ilaahay wuxuu ku bilaabay yuusiikum allahu fii awlaadikum culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa aayadda laga istimbaadayaa in ilaahay waalidada uga naxariis badan yahay ubadkooda siday ugu naxariisanayaan si ka badan inuu ilaahay ugu naxariisanayo oo u ilaalinayo waayo waalidadii baa loo dardaarmayaa sha'nigii ubadkooda loo dardaarmayaa marka allah inuu uga naxariis badan yahaa aayadda laga fahmayaa macnaha laga fahmayaana axaadiistay ku soo aroortay iyadoo sariix ku ah fallaahu arxamu yacnii ilaahay baa uga naxariis badan min haadihi biwaladiha hooyada ilmaheeda siday ugu naxariisanayso si ka badan baa ilaahay ugu naxariisanaya allah baa uga naxariis badan awlaad marka la yidhaahdo labka iyo dhadiga mid weliba waa soo gelaya walad marka la yidhaahdana inanka sida walad loo yidhaahdaa inantana walad loo yidhaahdaa curfiga caanbaxa wuxuu yahay walad haddii la yidhaahdo in inanka loo jeedo oo la odhanayo waladun wa bintun laakiin sax maaha sidaasiye walad haddii la yidhaahdo waa facaloo mafcuul looga jeedo waa mawluud waa mid la dhalay kaa la dhalay ha noqdo mid lab ama ha noqdo mid dhadig waa mawluud wey luqada carbeeda asalka ahayd saasaa loogu isticmaali jiray labka iyo dhadiga mid walba walad qur'aankuna ugu yimi fain lam yakun lahu waladun yo in kaana lahu waladun yo labkiiyo dhadigiiba waa soo gelaya cumuumka aayadda yuusiikum allahu fii awlaadikum cumuumka takhsiis baa galo waxbaa laga reebay yuusiikum allahu fii awlaadikum awlaaddaasi waa caam marka awlaadda iyo waalidada mid walba caam bay ku tahay cumuumka waxaa laga reebay waladkii kaafirka ahaa ee gaalka ahaa ee aabbihii uu markaa ahaa ama waalidkii uu ahaa muslimka uu ahaa dee ma dhaxlayo wakadalika alcaksu laa yarisu almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima takhsiis kale waa galo ubadka nebiyadana waa laga reebay oo nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam ina macaashira alambiyaai laa nuurasu maa taraknaa sadaqa oo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam isaga inaan la dhaxlayn dadka dadka kale dhaxlaa hadday tahay markaa zawjaad xaasaskay qabaan iyo hadday tahay ubad ciddii dhexal joojin lahayd inayna dhexlaynin ayaa nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam maa taraknaa sadaqa waxaannu ka tagnaa waa sadaqo marka labadaa takhsiis baa aayadda galay yuusiikum allahu fii awlaadikum markuu allah yidhina awlaaddii waa la sii tafsiiliyey lildakari midlu xadi lunsayayn matakhada allahu min waladin markuu allah yidhi waa mid la dhalo labyo dhadi kuu doonaba ha noqdee ilaahay ma yeelan ilaahay wax ubada ma yeelan laa dakaran walaa unsaa mid lab iyo mid dhadigtoon lildakari midlu xadi lunsayayn kii labaa waxaa u sugnaaday oo ubadka ka mid ahaa laba dhadig waxay qaadanayaan dheeftood baa u sugnaatay inankii wuxuu qaadanayaa laba hablood inay qaataan ayuu qaadanaya marka waxa weeye baabulfaraa'id baa lagu arkayaa sida ta'siilka iyo masaa'isha iyo sida markaa loo ta'siiliyo iyo sida loo sameeyo waa markaa tafaasiil badan bay leedahay haddii waxa weeye marka ahlu faraa'id aynay ku jirin wax ahlu farali haddaynay ku jirin calaa cadadi ru'uus ayaa masalada laga bineeyaa hadday isku nooc keliya yihiin inama keliya hadday yihiin dee waxay noqonaysaa calaa cadadi ru'uus in looga bilayo saddex inan ayuu ka tegey marka waxa weeye waalidka ka tegey cid kaloo la dhaxlaysaana maba jirtaba aslulmasalihii waxaa laga dhigayaa saddex baa laga dhigayaa xoolahana saddex meelood unbaa dee loogu qaybinaya yacni saasay noqonaya taasi waa hadday inama maxdee wada yihiin hadday inama iyo habla isugu jiraan xaalka caynkaasana waxay noqonayaan calaa cadadi ru'uus baa looga dhigayaa aslulmas'alaha maca tafdiili dakar iyadoo labka la fadilaayo oo inankiina dee labun baa laga soo qaadayaa inantiina mid baa laga soo qaadaya haddii waxa weeye saddex inan iyo dee saddex hablood ay yihiin waxay noqonaysaa inamadii dee waxaweye labalaba saami bay leeyihiin iyaga laba jibbaar maxay noqonaysaa xaggii inamada dee waxa weeye waa lix madax bay noqonayaan saddexdii inan lix madax bay noqonayaan saddexdii habloodna saddex madax bay noqonayaan sagaal bay markaa noqonaysaa mas'aladu sagaalkaa inta looga bineeyo ayaa dabeedna loogu qaybinaya waa haddii markaa ahlu casabo keliya ay yihiin haddii faral ku jiro saaxibu fardin hadduu ku jiro yacni kaa faralkaabaa laga binayaa yacni kaasaa marka waxaweye laga binaynayaa oo looga marka waxawe masalada looga ta'siilinaya haddii waxa weeye fardiyo kala duwane ay ku kulmaanna tamaasul hadduu ku jiro fardiyadu isku mid yihiin mid baa la qaataa haddii tabaayun ay tahayna waa la ysku dhuftaayo dee markaa waxay noqdaan baa markaa yacni laga binaya haddii waxa weeye ay yihiin tadaakhulna waxa markaa la qaadanayaa ka weyn baa la qaadanaya way isgudagelayaanoo midkoodka kale markaa waxa weeye dee uu ku guda jiro haddii tawaafuqu yaho qadar keliya iska waafaqayaanna mid nuskiibaa ka kale lagu dhufanaya tacsiilkana sida loo samaynayaa saas yadaa weeye sida loo samaynayaa sidaas weeye marka waxa weeye inamadii iyo hablihii walaalaha ahaa waxay wax ku dhaxlayaan lildakari midlu xadi alunfayayn bay ku dhaxlayaan fa in kunna nisaa'an fawqa snatayni falahunna sulusaa maa tarak hadday hablo keliya yihiin ka warran oo inamaba aynay wehelin markaa casabannimo wax ku dhaxli maayaane farallimay wax ku dhaxlayaane waxay markaa noqonayaan haddii hablahaasi mutacadid ay yihiin oo mid qudha aynay ahayn saddex meelood marka laga dhigo xoolaha laba meelood ahaan bay qaadanayaan inta kale soo hadhayna ciddii kale dhaxalka ku wehelisa ayaa qaadanaysa ama ha ahaato cid waxa weeye ahlu farali ha weheliso ama cid kaleoo markaa waxa weeye casabannimo ku dhaxlaysa ha weheliso taana saas weeye oo masalan aayadda waxaa lagu yidhi fa in kunna nisaa'an fawqa snatayni labadii ka warran ahlucilmigu waxay yidhaahdeen jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan hablaha aan inama wehelini ee maydku u dhalay hadday laba yihiin iyo hadday ka badan yihiin mar layba waxay wax ku dhaxlayaan saddex meeloodow laba meelood ahaan bay ku dhaxlayaan oo haddaa aayadda fawqa snatayni baa layee see loo gelayaa culammadu taa waxay kaga jawaabaan jawaabo kala duwan aan hormariye horta waxaa laga sheegay cabdulaahi bnu cabbaas qowl khilaafsan jumhuurka culammada oo cabdulaahi bnu cabbaas isagu wuxuu yidhi habluhu markay laba ka badan yihiin xaalkaasay qaadanayaan sulusaanka qaadanayaan saddex meeloodoo laba meelood ahaan cid la walaalina aynagu helin laakiin hadday laba yihiin nus bay qaadanayaan buuli nus ayay qaadanayaan marka wuxuu ka dhigay hadday mid keliya tahay iyo hadday laba tahay farqi inayna ka lahayne marlayba nusuun qaadanayso laakiin sida saxani waa sida jumhuurka culammadu ku tagee waana sida aayaadkana laga istimbaadayo qiyaaska saxiixina uu ku tusinayo axaadiista markaa rasuulkana sala allahu alayh wasalam ay caddaynayso jamaahiiru ahlicilmina ay ku tageen salafan wa khalafan markaa sida jumhuurkaa saxan waxaa u daliila inay saxan tahay waxaa u daliila hablihii ay walaalaha ahaayeen meydka ay walaalaha ahaayeen markay laba yihiin ilaahay wuxuu u xukumay inay sulusaan yeelanayaan sida aayadda aayatu sayf ku sugan aayadda suuradda ugu dambaysa fa in kaanat asnatayni falahuma sulusaani mima tarak hadday hablaha walaalihii yihiin laba qudha sulusaan baa u sugnaaday marka walaalihii hablaha ahaa ee labada ahaa hadday sulusaan yeesheen labaduu dhala uga awlaysan inay sulusaanka yeeshaan waa iyaga aqrabu ilaalmeyti ah oo meydka uga dhow wa amasu raximan marka qiyaaska awlawigu wuxuu keensanaya calaa sabiil awlaa inuu ugu sugnaanayo sulusaanku iyagana u sugnaanayo waa ta kale eh midda qudhaa laynoo sheegay in markaa la siinayo nus wa in kaanat waaxidatan falaha nisfu haddii ta dhaxlaysaa inan qudha ahaatay nus bay leedahay tii labaad markaa maxay soo kordhisay ma nuski unbay ku cidhiidhiyaysaa saas aawadeed bay culammada qaarkood waxay yidhahaan fawqa waa sila waa masiidatun litawkiid oo wuxuu macnuhu u dhacayaa fain kunna nisaa'an fawqa snatayni ay isnatayni laakiin wejigaa culammada qaar haba maraanbee culammada qaarkood baa radiyey oo ibnu kasiirkuna ka mid yahay iyo culamo kalaba waxaanay yidhaahdeen wejigaasi sax ma aha ee fawqa faa'iiday kordhinaysaa faa'iidaday kordhinaysaana waxay tahay haddii laba keliya la sheegi lahaa waxa dhici kari lahayd in lays odhan lahaa hadday laba ka bataan nasiibku waa u siyaadayaa marka in laynoo caddaynaayo sulutaankaa kollayba ha bataan ama laba ha noqdaane inaynay ka badsanayn xataa haddii ay ka bataan labada oo ay jamac noqdaan wax sulutaan ka badan inaynay yeelanaynin si loo caddeeyaa loo keena marka faa'iidaa ku jirta ta kale hadday ahaan lahayd masiida litawkiid falahunna sulusaa maa tarak lama yidhaahdeene falahumaa baa la odhan lahaa lamana odhane falahunna baa la yidhi marka jamacnimadii in loo jeedo bay maqsuudtaha laga qaadanayaa oo jamacnimadii loo jeedo marka sida saxdii waxay tahay fawqadu waa inaan tawkiid keliya loo keenin laakiin loo keenay si ay u nasgarayso hadday laba ka bataan nasiibkoodu inaanu siyaadayn oo sulusaankaa ka sii badanayn xadiiskii ibnatay sacdin ku saabsanaana waa caddaynayaan acti ibnatay sacdin asulusayn wa acti ummahumaa asumuna wamaa baqiya fahuwa lak marka sunnadii iyo qur'aankii mid waliba waa ku tusinayaan saas halkan waxaa laynoogu sheegay hablihii maydku u dhalay ee tacadduday kuwa inankiisu sii dhalayn hadday tacaddudaan oo wax ka sokeeya aynay jirinna iyaduna waa saas oo kale haddii wax ka sokeeyo xijaabaya ay jiraan waxay noqonayaan qaar xijaabmaya dee waxaa kalaynu arki doonnaa hablahay walaalaha yihiin maydkuna yacnii shaqiiqaat ahaaday shaqiiqaat ama ikhwatun liab ahaaday bishartihinna shuruuddoodii markay mustawfi tahay ay wax ku dhexlayeen iyaguna sulusaan bay markaa ku dhexlayaan maydku hadduu inan qura ka tegey oo ubad kale aanu ka tegin markaana waxay leedahay xoolihii kala badhow badh ayay yeelanaysa wain kaanat waaxidatan falaha nisfu nus bay yeelanaysa nuska dad kaleo wax ku dhexlana waa arki doonnaa oo zawjku ka mid yahay markaan ubad jirin oo zawjadu aynay ubad ka tegin ukhtada lafteeduna nisfiga waxbay ku dhexashaa oo aayatu sayf ayaa sheegaysa aayadda suuradda ugu dambe waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu mima taraka in kaana lahu walad halkanna waxaa laga warramayaa dhaxalkii aabbihii hooyada aabbihii hooyadu maxay ilmahoodii ku dhaxlayaan waxaa loo qaybinayaa in ilmaha maydkee dhintay uu ubad ka tegay iyo inaanu ubad ka tegin ubad ka tegay markaynu leenahay waxaynu u jeednaa waa ubad isaga dhaxlaya oo ama waxa weeye awlaadu sulbi ah oo isagu toos u dhalay labiyo dhadinkay doonaan ha noqdaan ama awlaadulibni ah oo inankoodu dhalay laakiin awlaadulbanaat hadday yihiin dawul arxaam baa la yidhahdaa madaahibtu waa isku khilaafsan in arxaamkaasi wax ma dhaxlayaan waxaanay maraan culammada shaaficiyadii culamo kaleba inayna dhaxal siinayn banuuna banuu abnaa'ina wa banaatunaa banuuhunna abnaa'u rijaali ilabaacidi marka in kaana lahu walad waa ubad uu isagu dhalay ama ubad uu inankiisu dhalay maydkaa dhalay ama maydku inanuu dhalaa sii dhalay hadduu ubadkaa leeyahoo ka tegay labya dhadigkay doonaan ha noqdaane labada waalid waxay fadhiyaan sudus bay fadhiyaan mid waliba lix meeloodow meel ahaan bay fadhiyaan taas ayay markaa qaadanaya ubadkaasi haddii lab ku jiro xoolaha intii kale soo hadha iyagaa qaadanaya ubadkaa labbayaanu ku jirina hadday yihiin hablo tacadduday hadday yihiin markaana xoolaha soo hadha iyagaa qaadanayo dee waa sulusaankii ila labada sudusay qaatay isku sulus bay noqonayaan fain kunna nisaa'an fowqa snatayni falahunna sulusaa maa tarak sulusaanka soo hadhay waa nasiibkoodii fardigaha hablaha hadday mid qura tahay ka warran maydkii ubad waa ka tegey laakiin ubadku ka tegey waa inan qura inantii nus bay leedahay labadii waalidna mid waliba wuxuu leeyahay sudus buu leeyahay mid waliba sudus ayuu leeyahay masaladii waxaa looga bineeyey lix baa looga bineeyey lix marka looga bineeyey lixdii kala badh saddex inantiibaa qaadatay labaha lixaadna waxaa yeeshay aabbihii hooyadiibaa faralnimo ku kala qaatay qoriga lixaade kale soo hadhay aabbaha casabannimo ku qaadanay taasi waa haddii ubad uu maydku yeeshay haddii maydku wax ubada aanu lahayn oo cidda dhexal joojinaysa ay noqoto labadiisa waalid ay noqoto walaalihiina aynay tacaddudin oo walaalo mutacadidi meesha aynay joogin waxay noqonaysaa inuu hooyadu ay qaadanayso sulus qaadanayso hooyadu sulus inay qaadanayso sulusulmaal inta kalena waxa qaadanaya aabbaha ayaa qaadanaya suurun baa meeshaa ka hadhaysoo ku saabsan yacnii qarraaweynka ay sheegaan culammadu oo haddii zawj ama zawja ay weheliso xaalka noocaasa ma sulus bay qaadanaysaa dhammaystiran hooyadii mise waxay qaadanaysaa sulusulbaaqi wain yakun zawjun wa ummun wa abu yacnii haddii intaasi markaa ay jiraan fa sulusulbaaqi laha murattabu wa haakada min zawjatin fasaacida falaa takun cani ilculuumi qaacida yacnii zawj ama zawja hadday weheliso xaalka noocaasa jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin sulusulbaaqi wax la yidhaahday markaa siinayaan oo mar waxaaba ka dhalanaysa dee inay haddii sulusulbaaqi la siin waayo inay aabbihii ka nasiib badato masalan inantoodii baa dhimatay inantana nin baa qabay wax u badana may lahayn ninkii qabay walakum nisu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad ayuu fadhiyaa oolaha kala badhow badh mar haddayna ubad ka tegin ayuu isagu joogaa mar hadday saas yadaa tahay barhkiisii markuu qaato waxa soo hadhayaa waa badh masaladii lix ka binee lix marka laga bineeyo waxaad u qaybisaa laba u qaybi saddex markaa saami ama saddex qori ninkiibaa qaatay gabadha qabay oo nus ah saddexdaa qori oo nus noqonaya ninkiibaa qaatay waxay noqonaysaa marka saddex qori markaa uu qaato hooyadii maxaa u soo hadhay suluskeedu muxuu noqonayaa marka lix marka la ysku daro saddex meelood u qaybi labuu noqonayaa aabbihii markaa maxaa u soo hadhayaa qori qudha dee hooyadii inay laba qori qaadato aabbihiina qori qura qaatoo hooyadu laba jibbaar inta aabbuhu qaato ay qaadataa de waa khilaafulmacruuf waxaa la ogsoonaan jiray ama isku waxbay qaadan jireen ama isagaa nasiib badnaan jiray aabbuhu maadaama isagu ama uu nasiib badnaan jiray oo qaybta badan uu qaadan jiray ama ay isku wax qaadan jireen falikulli waaxidin minhuma sudus markaa isku waxbay qaateen wa warisahu abawaahu faliummihi sulus inta kale aan la sheegin aabbaa dareersaday dee inuu laba jibbaar yadu ay hesho oo ay aabbihii ku labanlaabantaa ma suuragal ah culammadu waxay yidhaahdeen markaa jamaahiiru ahlicilmi suluska waxaad eegtaa ra'sulmaalka ha ka qaybina baaqigii soo hadhay ee saddexda qori ahaa suluskeedu muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa dee mid in la siiya sow ma aha midhkaasina xaqiiqatan marka maalkii oo dhan loo eego muxuu noqonayaa sudus sudus buu noqonayaa marka sulusulbaaqi lafdiga qur'aanka sulus la sheegay iyadoo la raacayo ayaa sulus aynu ku magacaabaynaa sulusulbaaqi iska dheh waxba sudus ha odhane yaa ku samirsiir baaqiga xoolihii waxay ka dhigan tahay ila taa waa laynagala tego cid kalaa qaadatae isla innaga maahe cid kalaa qaadatae xoolihii intanunbaa inoo xoola ahe suluskaaga qaado waa sulusulbaaqi sawjaduna waxa weeye waa la mid markay sawja jirtana iyaduna waxay noqonaysaa sulusulbaaqiga culamada qaarkood aqwaal bay ka leeyihin saddex qowl baa masalada ku jira laakiin jamaahiiru ahlicilmi suuradaa sidaasay markaa yidhahdeen oo waxay yidhahdeen markaa sulusulbaaqi bay yeelanaysa fa in kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus haddii maydkii u sugnaadeen walaalo walaalahaasi noocay doonaan ha noqdaan oo shaqiiqiin ha noqdaan qaaray maydka aabbe iyo hooyo labadaba isku ahaayeen oo ka walaaloobeen ha ahaadaan ama aabbe keliya ha ka walaaloobaan xagga aabbaha ama xagga hooyada keliya ha ka walaaloobaani haddii walaalo mutacaddida oo laba ah ama ka badan ay maydka u sugnaadeen hooyadu waxay qaadanaysaa lix meeloodow meel ahaan bay qaadanaysaa marka min asulusi ila sudusi bay u xijaabeen waxa markaa ka xijaabay walaalaha tacaddudaa ka xijaabay oo adilada sharcigu waxay ku tusinaysaa wax xajbi la yidhahdaa inuu jiro xujbi iyo xajbi mid walba waa la yidhahdaa waa xijaabis xajbigaas wuxuu u qaybsamaa xajbu xirmaan ama xujbu xirmaan ama xajbu nuqsaan xujbu xirmaan muxuu noqonayaa ama xajbu xirmaan waa in ruuxii laba dhaxal seejiyo dhaxalkaba laga qadiyo oo laga xijaabo si dhammaystiran oo kaamilah oo aanu shaynaba qaadan waa xijaabis xoolihii tootaliba laga qadiyey oo aan waxba laga siinin nooc labaadna waxaa la yidhaahdaa xajbu nuqsaan baa la yidhahdaa oo xoolihii kama wada qadinayo ciddan xijaabaysaaye way ka nuqsaaminaysaa muqdirku qaadanayey bay wax u dhimaysaa ka nuqsaaminaysa markaa qaar aan marnaba la xijaabin baa ka mid ah yaguna aan waxba xijaabin oo yaguna waxba ma xijaabaan lamana xijaabo kuwaas waxa weeyaan waa assawjaan labada zawj laa yaxjubuun walaa yuxjabuun yacni xujbi dhammaystiran lama xijaabo xajbu nuqsaan waa la xijaabaayo dee ubad hadduu jiro muqdurkii ay qaadanayeen waa tan laga yareeyeye ubadku markuu jiro ninkii ilaa rubuc markaa la eriyey waxaa laga kiciyey hoggii ahaa nuska waxaa loo riixay halka rubuca ila kala badhow badh buu fadhiyey qayb baa markaa xajbu nuqsaan baa lagu sameeyey laakiin xajbu xirmaan lama xijaabo zawjadiina min alrubci ila sumuni baa loo xijaabayaa haddii waxa weeye ay ubad jiro waa xajbu nuqsaan laakiin xajbu xirmaan labada zawj marnaba lama xijaabo yacni shakhsi laguma xijaabo wasfiga maanica adde haddii xajbi lagu itlaaqo maanic waa ku qumi karaa u diidaya markaa dhaxalkii oo ikhtilaafu ddiin ama qatli ila hadduu midkoodka kala dilo kama dhexalgelayo laa diyadaanu ka dhexalgelay walaa waxaanu ka dhexalgelayn xoolihii hore ruuxu lahaa midnaba kama dhexalgelayo dadka qaarkoodna waxa weeye xajbu xirmaan waa la xijaabaa marka ubadka iyo iyo labada waalid iyo zawjaanka xajbu xirmaan marnaba kuma dhaco shakhsi uu xijaabayo xajbi uu qadinayo aan waxbaba qaadanayn alawlaad waalabawaan waalzawjaan kollayba waa inay markaa waxa weye dhaxalkii wax ka helaan zawjaanku iyagu mar walba faral bay fadhiyaan laakiin kuwa kale faral iyo casabo waa noqon karaan ubadka iyo aabbuhu faral iyo casabo mid walba waa noqon karaan hooyaduna waxay fadhidaa faral aabbuhu faralna waa tegi karaa faral iyo tacsiibna waa isku darsan karaa casabo maxdiyana waxbuu ku qaadan karaa fa in kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus marka hooyadu inay sulus hesho saddex shardaa loo shardinayaa shardiga koowaad waa inaan ubad jirin waa shardi cadami ah shardiga labaad waa inaan walaalo tacadudaa jirin shardiga saddexaad waa inaan zawj ama zawja jirin taa dambe waxa weeye sulusulbaaqi waa ta loo rorayo saddexdaa haddii ay weydo sulusulmaal dhammaystiran bay qaadanaysa tan walaalaha ku saabsan walaalihii hooyadii waxay ku sameeyeen xajbu nuqsaan bay ku sameeyeen aabbihii hooyadiiba waa noolaayeen ubadnama jirin maydku ka tegey walaala tacadudaa joogay walaalaha tacaduday waxaan farqi kala lahayn inay laba yihiin iyo inay ka badan yihiin saasaa jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan oo ala'imatu alarbacana ka mid yihiin fuqahaau sabcana ka mid yihiin waxaa laga sheegaa un qowl khilaafsan sidaas ibnu cabbaas oo isagu yidhi maye inay saddex gaadhaan baa shardi ah laakiin sida saxani waa siday ku tageen jumhuurka culammadu min alsaxaabati faman bacdahu oo ah laba iyo wixii ka badan mid walba inay xajbu nuqsaankaa hooyada ku samaynayaan min alsulusi ila asudusi intaa haddaba ay ka xijaabeen suduskaa ay ka xijaabeen ila laba sudus marka laysu geeyey sulus isku noqonayaan sudus sudus loo geeyey hallixaad hallixaad loo geeyey sulus bay noqotay masaladu markay lix ka binaysnayd lix meeloodoo meel ahaan waa sudus suduskaa sudus kale haddii lagu daro sulus bay noqonaysaa waa saddex meeloodoo meel bay noqotay marka laba sudus haddii laysu geeyo sulus bay isku noqotay marka min asulusi ila sudusi bay u xijaabeen hallixaadka ay ka xijaabanyaa qaadanaya jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan oo ala'immatu alarbaca ka mid yihiin waxay yidhaahdeen waxa qaadanaya aabbaha ayaa qaadanaya cabdulaahi ibnu cabbaas waxaa laga sheegay qowl shaad ah qowlkaasoo odhanaya iyagaa qaadanaya laakiin qowlkaasi waa qowl daciifoo shaada sidaas aawadeed baa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ijmaacaa buu khilaafsan yahay qowlkaasi oo aabbihii oo jooga oo maanic dhexalka u diida aanu jirin walaala inay wax dhexlaan ma suuragal aha maydkii waa laga xigaa asalkii baa jooga laba aabbihii baa jooga mar hadduu asalkii labaa joogo xawaashi maxaa u yaalla marka iyagu hooyaday ka xijaabayaan min asulusi ila asudusi yagana aabbaha sii xijaabaya oo iska keena haddaba odhanaya waatay culammada qaarkood yidhaahdeen wa fiihimu fi lxujbi amrun cajabu likownihim qad xajabuu wa xujibuu waxaa walaalaha ku sugan arrin la yaab laa ku sugan arrinkaa la yaabkani waa maxay likownihim qad xajabuu wa xujibuu ahaanshahooday ahaadeen qaar iyagu wax xijaabay oo haddana la xijaabay marka islaanta maxay uga xijaabayeen dee aabbahay u dhiciyeen ilaa hawshii inamada iyo dee waxay saaran tahay markaa iyo biilkii iyo masruufkii iyo yacni haddii marka waxa weeye xaajooyin wax loo qabanayo oo yacni inamada marka waxa weeye wax loo qabanayo odayga markaa waxbay sii saaranta min bacdi wasiyati yuusii biha aw dayn sidaa waxaa loo qaybinayaa dardaaranka marka la fuliyo meydku ku dardaarmay ama markaa daynta la gudo dabadeed awdana waxaa loo jeedaa markan liljamci baa loo jeedaa oo yacnii hadda waxaa loo jeedaa awda bimacnaa waaw baa loo jeedaa ee lagama tilmaamayo labada mid ahaan markay dhaceen loogama jeedee labaduba markay dhacaan dabadeed baa qaybahan loo qaybinaya daynka iyo dardaarankana waxaa horreeya daynkaa horreeya oo culammadu waxay ku ijmaacsan yihiin anna addayna muqaddamun cala alwasiya daynku in laga hormarinaayo dardaarankay culammadoo dhammi ku ijmaacsan yihiin cid khilaaftay ma jirto dhammaan culammadu waxay isku waafaqsan yihiin marka maydkaa dayn lagu leeyahay dardaaranna uu yaallo uu wax ku dardaarmay wax la qabto waxa ugu horraynayaa aaska dabadii wax la qabto waxa ugu horreeya marka hore dee tajhiiska ugu horreeya laakiin marka daynka iyo dardaaranka la eegayo daynkaa horreeya waayo daynkii in la gudaa waa waajib oo ruuxan dee daynkani waajib buu ku ahaa laakiin wasiyadu waxay ahayd tabarruc uu isagu ku tabarrucayo dadku inay furiyaan waajib ha ku ahaato haddii wax soo hadhaan oo ay ku furiyaan bishartiha suluskiiiyo halkii ka furiyaan laakiin dee tabarrucba asalkeeda ku yimi tabarrucba asalkeeda ku yimi dee mid asaalatan waajib u ahayd iyo mid tabarruc ku timi waxa muqaddam ah ta asaalatan waajibka u ahayd haddaa maxaa loo hormariyey dardaaranka maxaa loo hormariyey culammadu waxay yidhaahdeen iyadoo daynku horreeyo waxa dardaaranka loo hormariyey si aynay dadku u sahashan oo ay ugu dadaalaan dardaarankii uu maydku ku dardaarmay in la fuliyo si ay ugu dadaalaan dardaarankaa maydku ku dardaarmay in la fuliyo ayaa loo hormariyey daynkaasi hadduu xoolahoo dhan istiqraaqayo aanu shayba hadhaynin waajib waxaa in laga bixiyo carruurta maxaa loo reebayaa iyo waxaa la odhan maayo qaanta lagu leeyahaa laga fuudh yeelayaa wixii u soo hadhay arki doonaan haddii wax u soo hadhaan laakiin marka hore waa in daynta laga bixiyaa xataa guryihiisa loo xaraashaa hadduu wax kale aanu ka tegin daynta lagu leeyahay marka hantida xataa ay ku jiraan baa loo xaraashayaa waayo maydkay ku lahaayeen maydka hadday ku lahaayeenna maalkii maydku lahaa dee iyaga u xaqnimo badan marka taa la fuliyo dabadeed oo dayntaa laga bixiyo dardaarankiina waa in la fuliyaa dardaaranku haddaba shardi buu leeyahy shardigu dardaaranku leeyahy waxay noqonaysaa sulus xoolahaa saddex meelood marka laga dhigo meel ahaan dalool waa inaanu ka badan sulus ama wax ka yar waa inu noqdaa sidaas yadaa wey cidda loo dardaarmayaana waa inay tahay cidaan dhaxalka waxba ku lahayn laa wasiyata liwaarisin baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wax dardaaranay uma sugnaan mid wax dhaxlaya cidda loo dardaarmaya waa ciddaan dhaxalka waxba ku lahayn ziyaadaa soo aroortay xadiiska ilaa an yashaa alwarasa culamada qaar baa siyaadadaas qaatay oo waxay yidhaahdeen hadduu cid ka mida warasadii wax u dardaarmo oo warasadii kale ay u oggolaadaan intaa u dardaarmayna in la siiyo ay u oggolaadaan ay dhammaantood sidaas markaa ay doonaan xaalkaas waa la fulin karaa ilaa an yashaaa alwarasatu baa xadiiska ziyaad ahaan ku soo aroortay ziyaadadaana culamada qaar baa yidhi waa xasana almuhim marka daynka iyo dardaarankaba laga fuliyo dabadeed markaa dabadeed baa baaqiga la dhaxlaya ka warran hadduu markaa waxa weeye cid warasadii ka mida hadduu wax u qirto ka warran maydkiibaa wuxuu sameeyey suurad iqraar oo wuxuu yidhi hebel oo warasada ka mida wuxuu igu leeyahay xoolo caynkaa iyo caynkaasoo intaa iyo intaasu igu leeyahay jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen shay hore loo ogaa mar haddaynay ahayn markuu geeriyoonayay wuu yidhi hebel baas intaa igu leh qaantaa waxay yidhaahdeen xeelad bay noqon kartaa saddan lidariica lama fulinayo saddexda imaam ee abuu xaniifiya maalik iyo axmed iyo qadiimkii shaafici qowlkiisii qadiimkaa intuba waxay mareen saddan lidariica lama yeelayo waayo waxay noqon kartaa xeelad la doonaayo ruuxan in wax lagu siiyo oo markuu is yidhi waxa weeye dardaarankii lagaa yeeli maayo ayuu suurad iqraar la yimi hadday markhaatiyaa leedaho hore loo ogaadee taasi waa shay kale laakiin markan uu dhimanayay uun hadduu intaa sheegay wax hore loo ogaa iyo wax markhaatiyaalle iyo wax caddayn la middaba aynay ahayn mid layska yeelayo maaha mid layska yeelayo ma aha bay markaa leeyihin shaafici isagu jadiidka waxa uu doortay maya haddii arrinka noocaasa loo qaato inay run tahay oo xeeladi inaynay ku jirin loo badinayo waa markaa waa la fulinayaa iqraar baa loo qaadanaya wasiya maha halkaas haynoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk